walaalow ninkii garbaaray saakay lagu toogtay dembiguu galay wuxuu ahaa gabar soomaaliyeed oo dadka degan garbaaray iyo nawaaxigeeda kamid ah kuna noolay tuulo la yidhaahdo tuulada raysqode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa sideed iyo toban kilomitr yaa muxuu ahaaye yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahdaa rasaas maanta loogu fuliyena sidaa wey goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilka iyo kufsiga u geystay walaal wuxuu geystay kowdii bishii koowaad sanadka labada kun toban iyo sagaalka adinka marka goorme dacwaddu idin soo gaartay goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka aad hadda xukunteen ee toogateen walaal ninka maxaan ku rahdaa markuu dhirkaas geystay kadib maxaan ku rahda in badan wuu isqariyey muxuu ahaaye muddo ka badan labaatan beri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas ciddii gashay marka baaritaan kadib waxaa lagu guulaystay oo caddaatay inuu dhibkaa ninka geystay asaga yahay labaatankii bisha koowaad ayuu gacantanada galay anagu guddoomiye inkastoo aadan dembi baare ahayn bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada rays qode iyo deegaanka miyiga ah ee ku xeeran fal ka dhacay siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay waxaa lagu caddeeyey inuu asaga dembigaa geystay walaale waxaa lagu caddeeyey muxuu ahaaye hay-adaha amnigu markuu dhibkaa dhacay oo nawaaxiga deegaankaas degmada hoos yimaada uu ka dhacay waxay u istaageen inay helaan dambiilihii dhibkaa geystay muxuu ahaaye baabigoob iyo baaritaan fara badan kadib maxaan ku rahda waxaa lagu guulaystay in la helo maxanaha tuhumo badan iyo baaritaan badan kadib ayay caddaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan ku rahdaay la keenay maxaan ku rahda xafiiska kiisbaarista ama xeer ilaalinta degmada wuxuu qirtay dembigaas inuu asaga galay oo inaba ha yaraatee wax inkir ah muusa samayn kadib waxaa noo suurto gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilkaa dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shadcada islaamka bal sawir naga sii gabadha allah u naxariistee la dilay kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aad toogateen da-dooda iyo wax xiriira niyahow ninka hadda dhibka geystay da-diisu wuxuu ahaa soddon iyo laban jir xaasla oo xaas leh aana filayay inuu saddex caruur hadda ka tegay marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah inkastoo hadda da-deeda aysan aanan xasuusan oo madda warqadii ay ku qornayd aan haynin marka sidaabay kala ahaayeen da-dooda waxaad carabka ku dhufatay kufsi keliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogateen marka sidee ayuu u dilay gabadha dil nooceeba ku sameeyey walaa ninka gabadhu xilli habeen buu gurigii ay jiiftay ay joogtay ugu tegey reermayiga waxaa jira xeer ay yara isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha iyo waxyaa noocaas ay gelayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro banaan iyo wax lala fadhiistaa nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo dilkaas hoosha xun wuxuuna ku merjiyey dharkii ayada ay sidatay marka maydkeedana subaxii baa laga helay markii laga waayey gogosha ay ku jiiftay kadib meel cidda afkeeda laga helay marka dilka sidaabuu u isticmaalay ninka magaalada galbaharey iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaado falal noocan oo kalea horey ma uga dhaceen mayniyow falkan wuxuu ahaa fal aada loogu cusbaay oo qariib ahaa maahan falal horey u dhici jiray guud ahaan soomaaliya wuu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aad bay usoo badanayaan maxaa idiin qorsho ah degma ahaan in aad arrintaas ka hor tagtaan inaysan soo noqnoqon walaal sidaan wada ogsoonahayd waxa weeye gablaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatadan waxaad moodaa inay aada usoo lallaabatay muxuu ahaaye dadka dhibka geysanayana ay yihiin kuwii ay dhaleen kuwii la dhashay kuway u dhexeen marka waa arrin aada iyo aada nasiib darro u ah waxaan leenaha marka hablaha soomaaliyeed waxay mudan yihiin sharaf iyo karaamo mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaaciga noocaasa uu ku jiro oo falka noocaas oo kale inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso waxaana leenahay walaalayaal ka waantoobo waa walaashiin waa hooyadiin waa gabadhiini waa xaaskiini muxuu ahaaye cid idinka hibaysanaysana ma jirto waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadana ah ee kala gedisanaya dalka guuda soomaaliya ku nool in go-aanka maanta garbaarey ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kale aysan mar dambe usoo laaban